bsm اllahi الرحmn الرaحيim alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والsلاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahuma wafiqna min alأqwali واlأcmaali lima تuxibh وtarضى waxaa casharkeennu caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo sideed iyo kontonaad ee suuraة الbaqara ilaahay waxau ihi subxaanه ina aلصfaa wاlmarwata min shacaa'ir اllah faman xaja اlbeyta aw ictamara falaa junaaxa عalayhi an yaطawafa bihima wman taطawaca khayra faina allaha shaakiru caliim ilaahay waxau ihi subxaanah ina aلصfaa wاlmarwata ay ina sacya الصfaa wاlmarwa labada buurood ee safe iyo marwa sacyigooda dhexdooda la socdo ama lagu wareegaa min shacaa'ir illaah ay min shacaa'iri diin illaah ilaahay diintiisa calaamooyinka waaweyn ee lagu garta ayaa ay ka mid yihiin alla waxau ihi faman xaja ruuxa haddaba xajiyee u qasda albeyta beytkii xurmada lahaa aw ictamara ama cumraysta falaa junaaxa dembi calayhi korkiisa ma ahaa nin oo dembi kama saara an yatawafa inuu ku tawaafo macnaha uu ku wareego bihimaa safe iyo marwa dhexdooda waman tatawaca ruuxa waxa weeyaan sunno ahaan daaco u sameeya ama waman tatawaca qofka ziyaadsada khayra khayr aslu taawuc waa daacada sunnada ah marka waman tatawaca qofka sunno ahaan ugu daacaysta khayra khayr fa ina allaha alle shaakirun kii ugu mahadnaqaya weeye caliimun ee u cilmiga badan haadihi laaya ilaahay waxa uu ku caddeeyey waajibnimada asacyi bayna asafaa waalmarwa in safa iyo marwo dhexdooda la sacyo lagu wareegaa waajibkaas ama ruknigaasi sida uu muhiimka u yahay ee lagama maarmaanka uu yahay cibaarada falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa ruuxu wuxuu isweydiin karaa dee haddii la yidhi sacyiga inaad sacido dembi kaama saaraa dee haddaad daysana dembi kaama saara miyaa oo talow ma sunnaa laakiin arrinku sidaa ma aha oo sacyiga safe iyo marwa sida raajixa ah madhabulimaamu shaafici iyo maalikiyaduna ay qabaan sacyiga xajkiiyo cumradu waa rukni aan la dhaafayn oo lagama maarmaan ah laakiin aayaddani sabab bay kusoo degtay waxaa loo yidhi falaa junaaxa sabab bay lahayd oo wakhtigii jaahiliyadii hore qabla alislaam nimankii hore mushrikiintu awaafka ama sacyiga safe iyo marwo waa samayn jireen oo safe iyo marwo labada buurood dhexdooda way ku wareegi jireen waxa safana saaraa sanam la yidhaahda isaaf marwana dusheeda waxa ku sugnaa sanam la yidhaahda naa-ila sacyiga iyo wareegga markay dhammaystaanna labadaa sana mid walba way isku masixi jireen iyagoo ka barakaysanaya dabadeed islaamku markii uu yimid ee asnaamtii la burburiyey ee shirkigii la buriyey ayaa muslimiintii waxay ka shakiyeen sacyigii safe iyo marwa oo waxay is yidhaahdeen mar haddii jaahiliyadii horeba halkan ay sacyi jirtay asnaamina ay ku sugnaan jirtay malaha sacyigii waaba min camali iljaahiliya oo xaraj iyo cidhiidhi iyo dembi ayay dareemeen waxay yidhaahdeen malaha inaad ku sacyidaanba dee dembi baaba idinka soo raaci arrintaasi markay dhacday ee mu'miniintii ay ka joogsadeen ee ka shakiyeen ayaa alla uu soo dejiyey ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima safa iyo marwa in dhexdooda la saciyo oo lagu wareegaa waaba astaamaha waaweyn ee diinta ilaahay lagu aqoonsado ruuxa markaa xaja ama cumraystana dembi kama saara oo ku dembaabi maayo inuu sacyigaa sameeyo marka macnuhu waxa weeye dee xarajkii iyo cidhiidhigii ay dareemeen ayaa laga kor qaaday oo waxaa lagu yidhi waxba diiqad iyo dembi ha dareemina waxa weeyaan wax dembi oo idinka saarani ma jiro waana rugni ka mid a arkaantii xajka iyo cumrada marka aayaddu siday ku soo degtay sidaasay ahayd nebiguna sala allahu calayhi wasalam sunnada waa ku caddeeyey sacyiga qowlan wa ficlan ficil ahaan wuu ugu caddeeyey oo dee nebigu waa sacyiyey bayna asafa waalmarwa qowl ahaanna wuu ugu caddeeyey oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau yihi sida xadiidka nasaa-i ku sugan in allaha kataba calaykum asacya fascaw ilaahay sacyiga waa idinku faral yeelay oo waa arrin waajib idinku ahe sacyiya walidaalika rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam sida riwaayada kale muslim ay tilmaamayso nabda'u bimaa bada'a allahu bihi waxaynu ku bilaabaynaa waxa alla uu ku bilaabay oo ilaahay muxuu ku bilaabay ina asafa waalmarwa safaa horaysa walidaalika sacyiga dee safa ayaa laga soo bilaabaa marwe ayaa la imanayaa haddana waa la noqonayaa laakiin safuu ka bilaabmaa marwena waa ku dhammaanayaa markaa nabda-u bimaa bada'a allahu bihi calaa kullin sacyigu markaa sidaasuu u yahay rukni sharci ah oo xajka iyo cumrada midna aanu ka maarmayn laakiin sacyigu waxa uu kaga duwan yahay awaafka awaafku waa cibaado iyadu sunne iyo waajib iyo waxa weeyaan rukniba leh oo yani waxa weeyaan marka uu rukniga ama waajibka yahay maahe marar kaloo fara badanna dee la samayn karo oo awaafku qofku saacadda uu doono iyo wakhtiga uu doono iyo xilliga uu doono kacbada inuu toddoba jeer ku wareegaa waa shay laynagu booriyey ajarna laga helaayo laakiin sacyigu sidaa wuu ka duwan yahay oo marka uu nusuga ama camalka xajka ama cumrada aad ku jirta mooye mar kale ma sacyin kartid oo isagu sacyigu waa min manaasik alxaji waalcumra uun nusug adoo ku jira camalkii xajka ama cumrada unbaad sacyi samayn kartaa laakiin tawaafku isagu ama xaj ku jir ama cumro ku jir ama ha ku jirin xilli walba waa kuu furan yahay kacbada inaad ku tawaafto alla waxa uu yihi ina asafa ay ina sacya asafa waalmarwa mudaafkaa usoo qadar safa iyo marwa sacyigoodu macnaha dhexdooda in lagu wareego oo la sacyiyaa min shacaa'ir illaah ay min shacaa'iri diin illaah ilaahay diintiisa calaamooyinka waaweyn ee lagu aqoonsada ayay ka mid yihiin rukninimadiisa waxaba laga garanayaa min shacaa'ir illaah waayo shacaa'irta ilaahay waa waxyaabaha waaweyn ee aan la dhaafi karayn alla waxa uu ihi faman xaja xaja luqada carabeed waa bimacna alqasd marka waxaa loo jeedaa hadda qofka beytka u qastee ugu qasta inuu u xajo cumradana bimacna ziyaara macnaha ziyaarto beytkiisa oo ugu cumraysto alla waxa uu ihi faman xaja ruuxa u qasta ee xaj ugu qasta albeyta kacbadii iyo beytkii xurmada lahaa qofka xaj ugu qastee u niyooda aw ictamara ama cumraysta falaa junaaxa calayhi korkiisa dembi kama saara an yatawafa inuu ku wareego bihimaa safa iyo marwa waman tatawaca qofka sunno ahaan u sameeya khayra khayr ama ziyaadsada khayr dheh oo intuu waajibaadkii ka soo baxay dee sunantiina ku ziyaadsaday waman tatawaca qofka sunnanimo u sameeya khayraa khayr ama khayr kororhsada hee fa ina allaha alle shaakirun waa ugu mahadnaqayaa camalkaasoo macnaha camalka yar ee uu sameeyey ajar badan buu alla ka siinayaa weeyaan mahadnaqo caliimun mid u cilmi badanna weeyaan oo dee waxa uu sameeyaa kama qarsoona ee waa arkayaa alleh subxaanahu wa tacaala alla waxau ihi ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati wاlhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allahu wayalcanuhum allaacinuun alla waxa uu yidhi ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaaya maa kii anzalnaa aanu soo dejinnay oo min albayinaati aayadaha cadcad ah iyo walhudaa hanuunka min bacdi maa bayannaahu intaanu caddaynay kadib linnaasi dadka aanu u caddaynay kadib filkitaabi kitaabka aanu ugu caddaynay yacni kuwa qarinaaya xaqaanu soo dejinnay intaanu dadka kitaabka ugu caddaynay dabadeed ulaa'ika kuwaasi yalcanuhum ullah ilaahay baa nacdalaya oo naxariistiisa ka durkinaya wayalcanuhum waxa kaloo nacdalaya allaacinuuna kuwa wax nacdala ilaahay baa nacdalaya kuwa wax nacdalee khalaa'iqdiisa kale ka mida ee malaa'ig iyo addoommo kalaba lihina waa nacdalayaan ila aladiina kuwii mooyaane oo iyaga la nacdali maayo kuwaasoo taabuu toobad keenay oo wa aslaxuu hagaajiyey waxay xumeeyeen oo wabayanuu caddeeyey waxay qariyeen fa ulaa'ika kuwaasi atuubu waan ka toobad aqbalayaabaa allow yidhi calayhim korkooda wa ana aniguba allaahu yidhi attawaabu ka toobad aqbalka badan baan ahay alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wamaatuu dhintay walxaal hum iyagu kufaarun ay gaala yihiin gaalnimo ku geeriyooday ulaa'ika kuwaasi calayhim korkooda waxaa ahaatay lacnatullah ilaahay nacdashiisaa korkooda ahaatay iyo wlmalaa'ikati iyo malaa'igta nacdashooda iyo wannaasi dadka nacdashooda ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood yacni makhluuqaadkaasoo dhan iyo allaha khaaliqa lacnadiisa ayaa korkooda ahaatay khaalidiina xaalo ay yihiin kuwa ku waaraya fiihaa naartaasi oo naarta halkee laga fahmay ilaan hadda had iyo jeer damaa'irtu waxay u noqdaan wax saabiqu dikri oo hore loo xusay naarna lama soo xusin waxa naarta laga fahmayaa min allacna oo ruuxa la nacdalay dee naxariis baa laga durkiyey ka naxariis laga durkiyena dee hoygiisu waa haawiye ciyaadan billaah halkaasaa laga fahmayaa ama waxaabad odhan kartaa fiihaa lacnadda ilan iyadaaba naartii iyo cadaabkii ka dhalanayay marka fiihaa lacnadda haddaad tidhaahdo dee ishkaal ma leh oo horaa loo soo xusay oo lacnatullah bay u noqonaysaa lacnada laakiin haddaad naarta tidhaahdo dee waxa weeyaan waxaa laga fahmayaa lacnada oo laa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga alcadaabu cadaabka laga fudaydin maayo walaa hum manay ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadinayo cadaabkana laga fudaydin maayo dibna loogu dhigi maayo muhle iyo wakti la siin maayo oo waktiga waa u dhammaaday haadihi alaayaat waxaa ku sugan xurmatu kitmaani alcilmi waalcuquuba almutaratibati calaa dalik xaaraantinimeynta la xaaraantinimeeyey cilmiga iyo xaqa in la qariyo iyo haddii la qariyo cuquubada ka dhalanaysae ruuxii sameeye ku dhacaysa in aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati wاlhuda dee waxaa ka dambeeya waa nacdal iyo naar ciyaada biاllaah markaas yacni waxaana laga hadlayaa nimankii ahlulkitaabka ahaa ee rasuulka salى اllahu alayhi wasalam tilmaamihiisii towraad ku yaalayna qariyey sidoo kale xaqa wax badan oo ka mida qariyey aayat rajmi qariyey oo waxa weeyaan qofka gogoldhaaf sameeya isagoo reerle in dhagax lagu dilo kitaabkooda way ku taallay sifaadkii rasuulkana way qariyeen wax badanoo xaqa ka midana waa qariyeen markaa nimankaa culimada yahuudeed ee xaqii qariyey xaqii loogu caddeeyey kitaabka towraad ayaa la tilmaamayaa waxaa kaloo arrintu ay caam yeelaysaa oo ay ku dhacaysaa oon ka hadhayn dee dadka muslimiinta ama mu'miniinta ee qur-aanka iyo sunnada garanaaya ee xaqii iyagoo garanaya haddana qarinaya ama dheef adduunyo ha siistaan ama ujeeddo kale ha u qariyaan oo lacnadaas iyo waciidka iyo goodigaa adagi waa caam oo horaynu usoo tilmaannay waxa ahlulkitaab lagu canaananayo muslimiintu hadday sameeyaanna dee way saamaynaysaa oo lagu canaananaya waxaa kaloo aayaadkan ku sugan cuquubatu man yamuutu cala alkufri wa huwa alkhuluudu fi nnaari abada alaabaad cuquubada uu leeyahay ruuxa gaalnimo ku dhintee ku geeriyooda oo ah inuu naar ku waarayo on weligii aanu ka baxay khaalidiina fiiha oo mu'miniinta si kastoy u dambaabaan oy macaasi u galaan naarta kuma waaraan qof tawxiid ku dhintay tawxiid ruux ku dhintay naarta kuma waaro xataa haddii naarta lasoo mariyo marka macaasidii laga maydho jannuu ku dambaynaya laakiin gaalka un weeyaan ka naarta weligiiba ku waarayen weligii ka baxay waxaa kaloo aayaadkan laga fahmayaa min shuruudi towbati lmufsid alslaaxu walbayaan ruuxa wax ifsaadiyey ee ama ummadda bidco dhexdooda ku faafiyey ku baahiyey ama kufri iyo gaalnimo ku baahiyey ama xumaan kale ku baahiyey shuruudda towbada ee la yaqaanay isaga waxaa ugu biiraysaa alislaaxu walbayaan macnaha wuxuu fasahaadiyena inuu hagaajiyo wixii uu xumeeyena uu hagaajiyo wixii uu qariyena uu muujiyo oo macnaha qofku isagoo bulshada baabi'iyo ummadda fasahaadiyo wax badan u horseeday dee waan toobad keenay keliya lagama maqlayo haddii wuxuu xumeeyey aanu hagaajin oo macnaha dee dadka wixii uu horseeday iyo waxyaabihii uu hormoodka ugu ahaa inuu ka toobadkeenuu ka noqday waa inuu caddeeyo hagaajiyana wixii uu xumeeyey wixii uu qariyena uu caddeeyo marka laabudda min alislaaxi walbayaan allah waxa uhi in aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa anzalnaa waxaanu soo dejinay oo min albayinaati aayaadkii cadcadaa ah iyo walhudaa hanuunkii min bacdi maa bayannaahu intaanu u cadaynay dabadeedna qarinaya linnaasi dadka aanu u cadaynay ee filkitaabi kitaabka aanu ugu cadaynay kuwa xaqaanu dadka kitaabka ugu cadaynay kadib qarinaaya ulaaika kuwaasi yalcanuhum ullah ilaahay baa nacdalaya wayalcanuhum waxaa kaloo nacdalaya allaacinuuna kuwa wax nacdale ee khalaa'iqdiisa ka midihina waa nacdalayaan ila aladiina kuwii mooyaane oo iyaga dee nacdali ku dhici mayso waa kuwe kuwaasoo taabuu toobad keenay oo wa aslaxuu hagaajiye waxay xumeeyeen oo wabayanuu caddeeyey waxay qariyeen fa ulaa'ika kuwaasi baa alla uu yidhi atuubu calayhim waan ka toobad aqbalayaa wa ana anigubaa allaahuu yidhi attawaabu ka toobad aqbalka badan baan ahay alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo wamaatuu dhintay walxaal hum iyagu kufaarun ay gaala yihiin gaalnimo kuwii ku geeriyooday ulaa'ika kuwaasi calayhim korkooda waxaa ahaatay lacnatullah ilaahay nacdashiisa ayaa dushooda ahaatay iyo walmalaa'ikati malaa'igta nacdashooda iyo wannaasi dadka nacdashooda ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood khaalidiina xaal ay ku waarayaan gaaladaasi fiihaa naarta dhexdeeda waata laga fahmay nacdasha ama fiihaa lacnadaa ay ku waarayaan oo ku godgelayaan laa yukhafafu laga fudaydin maayo canhum iyaga alcadaabu cadaabka laga fudaydin maayo walaa hum manay ahaanin yundaruuna kuwa loo kaadinayo wa ilaahukum ilaahu waaxidu laa ilaaha ilaa huwa araxmaan araxiim allah waxau ihi subxaanah wa ilaahukum macbuudkiina xaqa ihi ilaahun macbuud xaqa weeyaan ilaahaasoo waaxidun keli ah macbuudkiina aada xaq ku caabudaan waa macbuud keliya oo laa ilaaha ay laa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye axad xaq lagu caabudoon isaga ahayni ma sugnaaninoo ma jiro alraxmaanu labaa kuugu bannaan inaad khabar mubtadihiisii maxduuf yahay ka dhigto oo tidhaa huwa alleh alraxmaanu allaha naxariista ballaadhan la weeye alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista marka waa khabar mubtadihiisa maxduufi huwa raxma huwadan taalla maahae huwo kalaad usoo qadartay huwa araxmaanu raxiimu ama waxaad ka beddeshaa huwada oo waxaad tidhaa laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane alraxmaanu allaha raxmaanka a mooyaane oo wax markaad ka bedesho dee isamkii hore waa laga jeedsado waa maskuutu canhu marka macnuhu waxau noqonayaa un laa ilaaha ila araxmaanu macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa allaha raxmaankaa mooyaane ee alraxiimu ah maxaa loogu sifayn waaye loo odhan waaye ilaa huwa isaga oo alraxmaanu waxaa la yidhi aldamiiru laa yuncatu walaa yuncatu bih waxaa damiirka la ydhaa naxwada lamana sifeeyo waxna laguma sifeeyo oo nacti iyo mancuutu bihi midna ma noqdo marka sidaa darteed ayaa waxaan ka dambeeya ama ka bedel ama kaba gooso oo khabar mubtadihiisi maxduuf yahay ka dhig oo taabicbaha uga yeeli alla waxau uhi inna fii khalqi samaawaati samooyinka abuuristooda waxa ku sugan iyo walardi arlada abuuristeeda waxa ku sugan iyo wakhtilaafi اleyli wاnnahaari habeenka iyo maalinta isbedbedelkooda ay isweydaaranayaane kolba miduu soo gelayo waxa ku sugan iyo walfulki doonyaha waxa ku sugan allatii doonyahaasoo tajrii soconaysa fi lbaxri ay cala lbaxri badda guudkeeda dul soconaysa waxa ku sugan bimaa shayna la soconaysa kaasoo yanfacu nnaasa dadka anfacaya iyo wamaa anzala allaah wamaa kiina waxa ku sugan kaasoo anzala allaahu alla uu soo dejiyey min asamaa'i xagga saree daruuraha uu ka soo dejiyey oo min maain biyo ah oo fa axyaa alla uu ku nooleeyey bihi biyahaasi alarda arladii uu ku nooleeyey bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed waxa ku sugan wabaha fiihaa wamaa baha wamaa anzaladii ku cadaf wamaa kiina waxa ku sugan baha uu ku firdhiyey alleh fiihaa arlada dhexdeeda uu ku faafiyey oo min kulli daaba wax kastoo arlada dusheeda socda ah iyo wa tasriifi riyaaxi dabaylaha gadgadintooda waxa ku sugan iyo wasaxaabi daruuraha waxa ku sugan daruurihii almusahari ee la leyliyey bayna asamaa'i waalardi cirka iyo dhulka dhexdooda la leyliyey la sakhiray waxaasoo makhluuqaada waxa ku sugan dhammaantood la aayaatin halkii loo socday waa halkaa aayaad astaamo iyo calaamooyin waaweyn baa ku sugan oo lagu aqoonsanayo ilaahay waaxidnimadiisa iyo weynidiisa yay ugu sugan yihiin laakiin liqowmin qolo ama dad bay ugu sugan yihiin kuwaasoo yacqiluuna wax kala garanaya oo caqli iyo garasho iyo garaad leh haadihi alaayaat waxa ugu horeeyey alla ku tilmaamay idhaaru towxiid illaahi caza wajal wa bayaanu madaahiri qudratihi fi alaayaati alkowniya ilaahay aayaadkan wuxuu ku muujiyey awalan towxiid allah keliyeyntiisa iyo waaxidnimadiisa uu mutaystay cibaadada isaga in loo barax tiro oon cid kale lagu barxin oon cid kale lala shuraakayn wa ilaahukum ilaahun waaxid keligii buu cibaadada mutay wa bayaan madaahiri qudrat illaahi fi laayaati alkowniya waxaa kaloo alla uu caddeeyey muuqaalada tusinaya weynida alleh iyo waaxidnimadiisa ku sugan aayaadka kowniga ah aayaadka alleh waxay u qaybsamaan laba alaayaat alkowniya aayaadka kowniga ah oo waxa weeyi waa kuwa laga akhrisanayo makhluuqaadka waaweyn cirarka dhulalka badaha buuraha waxa dhexdooda alla dhigay waxaa la yidhaha waa aayaad kowni ah waa makhluuqaadka waaweyn oo makhluuq kastaa wuxuu astaan iyo calaamo u yahay allihii sidaa u abuuray aayaadka kalena waxaa la yidhaahdaa alaayaatu tanziiliya oo dee waa qur-aankan iyo aayaadkan iyo waxyigaynu akhriyayna la soo dejiyey idan aayaadka halkan la leeyahay la aayaatin waxay ku sugan yihiin waa aayaadkii kowniga ahaayo makhluuqaadkaa la soo sheegay ee cirarka leh ee dhulalka leh ee habeenkiiyo maalinta isweydaaranaya leh ee doonyaha badaha dul socda leh ee biyaha ilaahay cirka ka soo dejiye baadka uu ku soo bixiyey leh ee ah waxa weeyaan dabaylaha gadgadoomaya kolba dhinac kaaga imanaya eele waxa weeyaan daruuraha cirkiiyo dhulkooda la leyliyey waxaasoo dhan waxaa ku sugan aayaad waa calaamado astaan u ah ilaah waxaa abuuray inuu keli yahay oo awood u leeyahay iyo waxa weeyaan qudro weyn wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu shay walba waxa ku sugan aayad iyo calaamo tusinaysa ilaahay inuu yahay waaxidun laa shariika lah shay walba wuxuu ku dhawaaqayaa waxdaaniyada ilaahay maa jaxada saamitu man anshaah wa min bacdi dawi nudqi ata ljuxuudu ayuu lahaa ibnu ljawsi fii sayd alkhaair mayeedhaanka iyo waxaan hadal may inkirin iyo bahaaimta iyo waxa la midkii allihii unkee curiyee abuuray may inkirinoo may dafirin wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixaw dhirta iyo geedaha iyo gidaarada iyo badaha iyo buuraha iyo cirarka iyo dhulalku kulligood ilaahay waaxidnimadiisa may inkirin waa ateeceen waanay qireen waanay u tasbiixsanayaan laakiin innakaan fahmayn waxau laakiin sheekhuu yidhi laakiin kuwii garaadka lahaa ee hadlayay qaar ka mid ah ayaa dafiray oo diiday ilaahay waaxidnimadiisii waxa mayeedhaankii iyo jamaadaadkii iyo wixii aan hadlayni waxay qireen kii garaadka lahaa ee hadlayaa diiday qaar ka mid ah marka makhluuqaadkaa waaweyne waxay astaan u yihiin ilaaha abuuray inuu yahay waaxidun laa shariika lah keligiina umuta cibaadada wamaa anzala allaahu min asamaa horaynuu soo sheegnay oo looma jeedo dee roobku inuu samaawaadka toddobadee kala sarreeye dhexdooda kasoo daadegayo looma jeedo oo waxaa luqada carabiga la yidhaha kullu maa calaaka fahwa samaa wax kastaoo kaa sarreeyaa samuu kuu yahay oo xataa saqafka gurigaaga sama ayaa la yidhaha luqada carabiga oo qur-aankana waa ku soo arooray falyamdud bisababin ila asamaa ay ilaa saqfi beytii weeye maaha cirka waa gurigiisa saqafkiisa xadhiga ka soo laalaadiyo ha isdeldelo ha isdilo hadduu diinta diido ama ku qanci waayo marka asamaa waxaa lagu idlaaqaa wax kastoo kaa sarreeya marka maanta waxaa looga jeedaa wamaa anzala allaahu min asamaai waa daruuraha ilan roobku daruuruhu ka soo da-a oo ilaahay geliyaa oo ka keena daruuruhuna dee cirka way ka sokeeyaan oo aayadda lafteedaa tilmaamaysa wasaxaabi lmusahari bayna asamaai waalardi waa daruuraha la sakiree udhaxeeya cirka iyo dhulka dhexdooda oo daruuruhu dee cirarka dhexdooda maaha waa ka sokeeyaan oo idinka arkay dee diyaaradaha mararka qaarkood daruurtii hoos baad u eegeysaa markay xoog yani cirka ugu kacdo marka daruuruhu ilan diyaaradi sama ma gaadhe daruuraha ayaan samaawaadka ku sugnayna dee ka sokeeye weyaan macnuhu daruuraha roobku kasoo da-ayo bayna asamaai waalardi imika assamaa'idaasi waa taa toddobada ee kala sarraysa asamaaida hore wamaa anzala allaahu min asamaaina waa daruurihii yani balaaada luqada carbeed qur-aankuna dee bilisaanin carabiyin mubiin buu kusoo degey iyadoo asamaa asamaaa ayaa haddana aayadda dhexdeeda laba macno ay kala leedahay oo ta hore waa daruurihii roobku kasoo da-ayey tan dambana waa samadan caadigaynu naqaano oo dee toddobadan kala sareeya ee samaadunyuhu usoo sokeeyo ilaahay markaa wuxuu tilmaamay in makhluuqaadkaa waaweyn ee kowniga ah aayaad waaweyne ay ku sugan yihiin oo lagu waantoobo wax lagu qaato la aayaatin liqowmin yacqiluun maxaa loo yidhi liqowmin yacqiluun waayo kuwa gaaladihi caqligoodu haddii allihii abuuray ay ku garan waayaan caqli ma aha caqli diyaarado iyo dayax gacmeed lagu kiciyo allihii khaaliq ahaa lagu garan waayo laysa bicaqli caqli ma aha walidaalik aakhire markay tagaan ee tale farahooda ka baxda maxay ku calaacalayaan wa qaaluu low kunnaa nasmacu aw nacqil maa kunnaa fii asxaabi saciir haddaanu samac iyo basar leenoonu wax kala garanayno halkaa maanaan galleen naartaas ayay odhanayaan marka liqowmin yacqiluuna caqli waxa leh qofka caqligiisa allihii abuuray ku gartay ku caabuday ee kaga cabsooday kaasaa caaqila ka garan waaya caqli ma leh wuxuu doonaha sameeyo ilaahay baa dee ku ilhaamiyo baro callama alinsaana maa lam yaclam laakiin hadduu alle ku garan waayo dee caqligiisu waxba kumuu intifaacinoo waxba uma tarin allah waxa uhi wailaahukum ay macbuudukum lxaq macbuudkiina aada xaqa ku caabudaysaan ilaahun macbuud weeyaan macbuudkaasoo waaxidun keli ah laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane alla mooyaane axad kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro wagayruhu in cubida fabibaail ilaahay cid aan ahayn haddii la caabudana gardaraa lagu caabudee gar ma aha dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi lbail yacni ilaahay unbaa ka xaq lagu caabudo laakiin alle kayrkii haddii la caabudo gardaraa lagu caabudee gar laguma caabudin alla waxaa uhi laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin ilaa hu mid xaq lagu caabudaa ma jira isaga mooyaane alraxmaanu mubtade usoo qadar huwa alleh alraxmaanu naxariista ballaadhan le weeye ku sifaysan alraxiimu ee addoommadiisa u naxariista oo raxmaankuna waa duu raxmatin waasica raxiimkuna waa duu raxmatin waasila ama ka bedelo laa ilaaha ilaa huwa alraxmaanu ay ila araxmaan mid xaq lagu caabudaa ma jira allaha raxmaanka mooyaane allihii alraxiimu ee addoommadiisa u naxariisanayay alla waxaa uhi ina fii khalqi samaawaati samooyinka abuuristooda waxa ku sugan iyo walardi arlada abuuristeeda waxa ku sugan iyo wakhtilaafi leyli wاnahaari habeenka iyo maalinta isweydaarkooda ay isbedbedelayaan waxa ku sugan iyo walfulki doonyaha allatii doonyahaasoo tajrii soconaaya fi lbaxri ay cala lbaxri xuruufta jaar way isma xaldegaano way kala wakiil noqdaan markaa fiidani waa bimacnaa calaa ilan badda hoosteeda ma socdaane dushooday socdaan fiiduna hoos bay tilmaantaa iyo darfiya marka meesha macnada rafnimona maanta looma jeede waa isticlaa oo dushay socdaan marka filbaxri ay calalbaxri badda dusheeda soconaaya bimaa shayna ku soconaaya shaygaas oo yanfacu nnaasa dadka anfacaaya wamaa kiina waxa ku sugan anzala allah alla uu soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda uu ka soo dejiyey oo min maain biyo ah samada maxaynu markaa uga jeednaa waa daruurihii ilan kullu maa calaaka fahuwa samaa wixii kaa sarreeyaba waa sama eh min asamaaya xagga saroo daruuraha kasoo wuxuu ka soo dejiyey oo min maain biyo ah oo fa axyaa dabeed uu ku nooleeyey bihi biyihii alarda arlada uu ku nooleeyey bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed uu ku nooleeyey arladii oo uma soo angegtoon indhaha la saari karayn dee roobkii markuu ku da-ay noolaatay wa baha wamaa baha wuxuu ku firdhiyey allana waxa ku sugan fiihaa arlada dhexdeeda uu ku firdhiyey oo min kulli daaba noolo kastoo arlada dul socdaa wax kastoo arlada dul socda oo dhexdeeda uu ku abuurayna waxa ku sugan wa tasriifi riyaaxi dabaylaha gedgedintooda la gedgediyiyo kolba ay dhinac kaaga imanayaanna waxa ku sugan iyo wasaxaabi daruurahana waxa ku sugan daruurihii almusahari ee la leyliyey bayna asamaa'i waalardi cirka iyo dhulka dhexdooda la sakhiray waxa ku sugan la aayaatin aayaad baa ku sugan astaamo iyo calaamooyin waaweyn oo ilaahay lagu aqoonsado lagu garto waaxidnimadiisa iyo weynidiisa liqowmin qolo ayaanay aayaadkaasi ugu sugan yihiin qoladaas oo yacqiluuna wax kala garanaya oo caqli iyo faham leh wa min annaasi dadkii waxa ka mid ah man duul duulkaas oo yatakhidu ka yeelanaya min duuni illaah alla sokadii andaadan kuwo ay ilaahay barbar dhigayaan oo ay la masaynayaan asnaamtaasoo yuxibbuunahum ay jeclaanayaan ka xubbillaah ay ka xubbihim lilaah siday alle u jecel yihiin oo kale ay u jeclaanayaan waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey ashaddu iyagaa daran xubban xagga jacaylka lilaahi alle ay jecel yihiin yacnii kuwa alla rumeeyey iyagaa ilaahay uga jacayl badan kuwaas aayaddan waxaa lagu fasiray ka xubbillaah in la yidhaahdo dadkii waxaa ka mid a kuwo alla sokadii ama alla kayrkii yeelanaya andaad nidigu waa almilu washabiih yacni kuwa ay ilaahay la masaynayaan oy barbar dhigayaan waa asnaam iyo waxa weeyaan dee awthaan kuwaasoo yuxibbuunahum ay u jeclaanayaan ka xubbillaah ay ka xubbihim lilah mushrikiintu mushrikiintiibaa waxay samaysanayaan asnaam ay u jeclaanayaan siday ilaahay u jecel yihiin oo macnaha waxaa la leeyahay kuwan mushrikiintu ilaahayna waa jecel yihiin laakiin jacaylkuu ilaahay xaqa u lahaa iyo weynayntiisii iyo cadamadiisii iyo asnaamtoodii waa simeen oo may kala soocin oo siday sanamkan ilaahay sokadii ay caabudayaan siday u jecel yihiin sidaasoo kale ayay allana u jecel yihiin laakiin wladiina aamanuu ashaddu xuban lilah muminiinta ayaa ka jacayl badan oo yacnii mushrikiintani jacaylkay alle jecel yihiin waxa ka weyn ka muminiintu alle ay jecel yihiin kaasi waa tafsiir waana ka xooga badan oo siday muminiintu uga jacayl badan yihiin waxay uga jacayl badan yihiin muminiintu jacaylkii ilaahay xaqa u lahaa iyo weynayntiisa way u badhax tireenoo waa u khaalis yeeleen oo cid kale kumay badxin cid ay la simeen ma jirto muminiintu laakiin mushrikiintu ilaahay ha jeclaadaan oo jacayl ha andacoodaan oo ha sheegtaane maxay simeen asnaamtoodii iyo ilaahay bay jacaylkii ka dhexaysiiyeen marka dee jacayl badxan iyo jacayl badhax tiran oo khaalis oo saafiya ma isku midba soo ma kala duwana saasaa loo yidhi marka waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah markaasi waa marka la yidhaahdo mushrikiintu asnaamtoodana waa jecel yihiin ilaahayna waa jecel yihiine laakiin way simeen tafsiirka labaad waxa weeye in la yidhaahdo mushrikiintu ilaahay ma jecla laakiin macnuhu wuxuu noqonayaa yuxibbuunahum ay jecel yihiin asnaamtooda mushrikiintu ka xub illaah ay ka xubi lmuminiina lilaah waxay samaysanayaan alla sokadii andaad ay alla la simayaan asnaamtaasoy u jecel yihiin ka xubillaah ka xubi lmuminiina lilah siday muminiintu alle u jecel yihiin oo sida xoogee muminiintu alla ay u jecel yihiin oo kale ayaa mushrikiintana asnaamtooda u jecel yihiin marka mushrikiintu alle ma jecla ee asnaamtay jecel yihiin waxayse u jecel yihiin sida muminiintu alla ay u jecel yihiin markaana wladiina aamanuu ashaddu xuban lilah muminiintaa ka jacayl badan macnaheedu wuxuu noqonayaa jacaylka ay mushrikiintu asnaamtooda jecel yihiin waxa ka weyn ka muminiintu allahooda ay jecel yihiin marka labadaa macnoba waa lagu fasiray laakiin ka xooga badani waxa weeye in la yidhaahdo ka xubihim lilah oo asnaamtana waa jecel yihiin ilaahayna waa jecel yihiin laakiin waa simeenoo way maseeyeen muminiintuna maxabadii ilaahay xaqa u lahaabay alla u badhax tireen sidaasay uga kalgacayl bateen haddaba aayaddan waxaa laga qaadanayaa oo laga fahmayaa inay kala jiraan alxubu fi llah iyo alxubu maca allah alxubu maca allah waa shirki in jacaylku alla lahaa cid kale lala simo waa xubu maca allah laakiin alxubu fi llah waa tawxiidka kamaalkiisa oo ma aha wax qaldan waayo waa ilaahay dartii inaad waxu jeclaato markaa muminiintu markay alla jeclaadaan wax kastoo alla jecel yahayna alla dartii bay u jeclaanayaan oo nebiga sal allahu alayhi wasalam iyo diinta lagu soo dejiyey iyo dadka saalixiinta ah iyo ambiyadii hore maxaynu u jeclaananaa ilaahay dartii waayo ilaahay bay jeclaadeen oo rumeeyeen inaguna saasaynu ku jeclaanay markaa sidaasay u kala duwan yihiin alxubu maca allah iyo alxubu fi llaah xubiga abiicigiina kuma jiro kan shirkiga ah oo xubiga shirkiga marka la sheegaya waa kan tacdiimka iyo weyneyntu ay ku dheehan tahaye laakiin qofku bashar ahaan kalgacalka ku beeran ee ubadkiisa uu jeclaanayo ee ooridiisa uu jeclaanayo ee wax kale uu jeclaanayo taasi maaha shirki waa maxabo abiiciah haddii xadkeeda aanay dhaafin haddii xadkeeda dhaafto ood ku xadgudubtood diintaba ku khilaaftood iyagu ay kuu sababaan kufri ama gaalnimo ama dembi dee waa kii la diiday laakiin maxabada abiiciga ee diinta aan kaa duweyn ee dadka basharka ilaahay ku beeray iyadu dhib ma leh alla waxau ihi walow yaraa haddii uu arki lahaa assaamicu ka maqlaya kan wax dhegaysanaya mukhaaabkaee wax maqlaya hadduu arki lahaa aladiina kuwii hadduu arki lahaa dalamuu dulmiga falay id wakti hadduu arki lahaa yarowna ay arkayaan alcadaaba cadaabka ay arkayaan xilligaa hadduu dalamadaa arki lahaa saamicu hee la ra'aa amran cadiiman halkaa waxaad ridaa jawaabka lowda wax weyn oo culus buu arki lahaa waayo ana alquwatana tacliil ka dhig waayo ana alquwata lina alquwa waayo awoodu lilaahi alla ayay u sugnaatay jamiican xaal atay ay tahay dhammaanteed awoodoo dhan allah iskale iyo wa ana allaaha waayo wa ana allaaha alle shadiid lcadaabi cadaabkiisu waa miduu daran yahay oo cidina aanay waxa weeyaan u dulqaadan karin markaa yaraada faacilkeedii waxaynu ka dhignay assaamicu oynu soo qadaray aladiina dalamuuna mafcuul baynu uga dhignay kay ru'yadu ku duldhacaysay jawaabkiina waxaynu usoo qadaray la ra'aa amran cadiima waxaa kaloo ku bannaan in faacilka daalimiinta laftooda laga dhigo oo la yidhaahdo walow yaraa hadday arki lahaayeen aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay iyagaa faacilkee iyaga laftoodu hadday arki lahaayeen id wakti hadday arki lahaayeen yarowna ay arkayaan alcadaaba cadaabka xilliga ay cadaabka arki doonaan hadday arki lahaayeen hee lacalimuu jawaabka usoo qadar lacalimuu waxay ogaan lahaayeen ana alquwata lilaah awoodda alla inuu iska leeyahay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed iyo wa ana allaaha walacalimuu waxa kaloy ogaan lahaayeen ana allaha shadiid lcadaab ilaahay cadaabkiisu inuu daran yahay id tabaraa waxaad tidhaahdaa idda waxaad ka bedeshaa iddaa hore oo sow may ahayn walow yara aladiina dalamuu hadday arkaan id wakti waxaad tidhaha id tabaraa id wakti haddii ay arkaan daalimiintu ama ka saamicu hadduu arko labadii u qadaraa un kan daahirkaa ama kii muqadarkaa kaa doonto ka dhig oo id wakti hadday daalimiintu arki lahaayeen ama id wakti hadduu ka wax maqlaye saamicu arki lahaa waktigee wakhtigaasoo tabaraa ay ka beri noqdeen aladiina kuwii itubicuu la raacay min aladiina kuwii ay ka beri noqdeen ittabacuu raacay hadday arki lahaayeen wakhtiga kuwii la raacee matbuuciinta ahaa ee madaxda iyo hormoodka kufriga iyo gaalnimada ku ahaa markay beri ka noqdaan atbaacdoodii raacday walxaalna ay beri ka noqdaan ra-ow ay arkeen alcadaaba cadaabkii ay arkeen oo wataqaacat ay ka googo'day bihim ay canhum iyaga al asbaabu sababihii lagu xidhiidhayoo dhanna ay ka dhammaadeen oo ay ka go-een xilligaa hadday arki lahaayeen hee dee la ra-ow amran cadiiman waxay arki lahaayeen arin weyn ama dee la ra'ayta amran cadiiman waxaad arki lahayd arin weyn ama haddii saamica faacilka laga dhigo la ra'aa amran cadiima qofkaas saamicii wuxuu arki lahaa wax weyn jawaabkooda soo qadaraysa alla waxau ihi waqaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii itabacuu raacay kuwii atbaacdii masaakiinta ahaa ee madaxda iska dabagalay gaaladu waxay odhan doonaan oo ay odhanayaan low anna lanaa tamani ka dhig lowda low anna lanaa alla may noo sugnaato karatan celin miyaa dib adduunyo naloogu celiyo oo fa natabara'a aanu ka beri noqonno minhum iyaga kamaa tabara'uu minaa siday nooga beri noqdeen sow markay naartii ku hubsadeen kamay beri noqon waxay ku cataabayaan oy ku calaacalayaan oo farta ay dhexda uga qaniinayaan oy odhanayaan alla maa adduunkii maruuna lagu celiyo annana aanu ka beri noqona eh laakiin waan loo celinaynde kamanay beri noqdeen oo waa beentoodii halkoodii bay ka miisi lahaayeen waayo ilaahay baa hore u sheegoo yidhi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuun xataa haddii ifka dib loogu soo celin lahaa wixii loo diiduunbay dib ugu laaban lahaayeen waayo waa beenaalayaan oo run ma yaqaanaan marka low anna tamanigaa jawaabkiisii fanatabara'a ama waxaad ka dhigaysaa lowda tii shardiyadee caadiga ahaydoo low anna lanaa karatan waxay yidhahdeen low anna lanaa karatan hadday celini noo sugnaato oo fanatabara'a aanu dabadeed ka beri noqonno minhum iyaga kamaa tabara'uu minaa siday nooga beri noqdeen hee dee latabara'naa minhum usoo qadar waa ka beri noqon lahayd waa marka lowdii shardiyada ahayd laga dhigo en tamani laga dhigin alla waxau ihi kadalik sidaasoo kale yacni sidaasoo kale kuwaa wax loo tusay mila dalika alira tusintaasoo kale kadalik sidaasoo kale ayaa yuriihim allaahu ilaahay uu u tusinayaa acmaalahum camalladoodii xasanaatin xaal ay qoomamo ku tahay camalladoodu calayhim korkooda wamaa hum manay ahaanin bikhaarijiina kuwii ka baxaya min annaari naarta markaa ra'aada marka laga dhigo ra'aadii basariyada ahayd dee ra'aada basariyadae min aru'ya waxay qaadan jirtay hal mafcuul ra'aytu zaydan marka hamsatu naqli la geliye araa la yidhaahna hal mafcuuloo labaad bay u tallaabinaysaa oo tusin weeyi markaa markaad ra'aada basariyada ah ka dhigto labadii mafcuul way haysataa oo ka hore waa damiirka yuriihim ka labaadna waa acmaalahum xasanaatina ka xaale laakiin haddii ra'aadan tii cilmiyada ahayd laga dhigo dee ra'aada cilmiyadii laba mafcuul bay qaadan jirtay marka horeba haddii hamsatu naqli la geliyo araa ay noqoto iyadoo cilmiye ana mid saddexaad baa usoo biiraya oo ilaa alaaثatin ra'aa wacalima cadow idaa saaraa araa wa aclama mar haddii kuwa ra'aada cilmiyadii hamsatu naqli la geliyo iyada iyo waxa weeyaan calimadu saddex mafcuul bay ayay qaadanayaan oo hamsadaa mid saddexaad u naqlinaysa ila hamsadan waa hamsatu naqli oo ficilka mafcuul bay u rartaa hadduu mid haystay labay uga dhigaysaa laba hadduu haystayna saddex waxbaba haddaanu haysano dee mid bay siinaysaa markaa ra'aada cilmiye haddaynu ka dhigno macnuhu wuxuu noqonayaa kadaalika sidaasoo kale ayaa yuriihimullaahu ilaahay u ogeysiinayaa ilan waa min alcilmiye acmaalahum acmaashoodii buu ogeysiinayaa xasaraatin iyadoo qoomama ayuu ogeysiinayaa calayhim korkooda ku ah marka damiirkaa hore waa mafcuulu lwal acmaalana waa aanigii xasaraatinna waa aalikii waa marka cilmiye laga dhigo haadihi alaayaat mawaadicda ay ka warameen waxaa ka mid ah awala min ashirki alxubu maca allah wa min atawxiidi alxubu fi اllaah shirkiga waxaa ka mid ah in ilaahay jacaylkiisa iyo weynidiisa cid kale lala simo wa min annaasi man yatakhidu min duuni اllahi andaada yuxibuunahum ka xub اllaah towxiidkana waxaa ka mid a alla dartii in wax loo jeclaado ma aha in lala jeclaado lala maseeye eh isaga dartii in loo jeclaado waxaa kaloo aayaadkana ay ka warameen tabaru'u lmatbuuciina min alatbaaci waru'asaa min almar'uusiin wa bayaanu masiiri alfariiqayn kuwii la raacay inay ka beri noqdeen kuwii raacay kuwii madaxda ahaa mijahoodii ay ka beri noqdeen waxaana la caddeeyey labada qoloba masiirkiiyo meeshay mareen id tabara'a aladiina tubicuu min aladiina tabacuu wara'w alcadaaba wataqaطacat bihim alasbaab nihaayadoodii waxay noqotay wamaa hum bikharijiina min annaar halkaasay madax iyo mijo isugu tegeen ilan gaalnimo ayay ku wada socdeene waxa kale oo aayaadkan ilaahay ku sheegay inqiطaacu jamiici الrawaabiti min sadaaqati wanasbi wagayriha wa baqaءu الraabiطaةi اliimaaniyaةi waxdaha wax alla wixii xidhiidh adduun jiray saaxiibtinimo iyo nasab iyo adduun iyo arin kale xidhiidh oo dhamme inuu go-ay wakhtigaa qiyaamada ilaa xidhiidhkii iimaan iyo tawxiid ku salaysnaa mooye wax alla wixii kaleo dhamme inuu dhammaaduu go-ay alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin cadow ila lmuttaqiin cadow baabay isku noqonayaan kuwii ku saaxiibay xumaan ilaa kuwii alla kacabsi ku saaxiibay oo iyaga walaaltinimadoodii ay weligoodba daaimto aanay duugoobin mooyaane waxaa kaloo aayaadkan ku jira markaa dee baraaada waa taa aayaadkaa ka cad id tabaraa aladiina tubicuu min aladiina tabacuu waa ka beri noqdeen markay ku hubsadeen halaagii waxaa kaloo aayaadka ka cad nadamu latbaac min qubxi tabaciya sida ay kuwii dameeridhaan raacdayda ahaa kasaynu idhaahno iska raacayun dadka kii dhaqaaqaba daba dhaqaaqayay ee sacabkun tumayey kuwaas siday uga qoomamoonayaan tabaciyadii iyo raaciddii cid walba ay iska raacayeen oo ay uga tiiraanyoonayaan waqaala aladiina اtabacuu low ana lanaa karatan fanatabaraa minhum kama tabarauu mina alla adduunka maa maruu naloo celiyo si aanu beri uga noqono siday iyaguba beri nooga noqdeen laakiin dee laga hoos qaadi maayo waa kalimatun huwa qaailuha way iska yidhaahdeenuun laga soo hoos qaadi maayo alla waxa ihi wa min annaasi dadkii waxa ka mida man mid baa ka mid ah kaasoo yatakhidu yeelanaya min duuni illaah ilaahay sokadii yeelanaya andaadan kuwo alla ay la maseeyaan oy barbar dhigaan andaadaasoo yuxibuunahum ay u jeclaanayaan ka xubillaah ay ka xubihim lilaah siday alle u jecel yihiin oo kale oo maxabadii alle iyo tii asnaamta ayay simayaan ama yuxibuunahum waxay u jeclaanayaan andaadooda ka xubillaah ay ka xubilmuminiina lilaah siday muminiintu alle u jecel yihiin oo kale ayay asnaamtooda u jecel yihiin wladiina kuwii aamanuu rumeeyey ayaa ashaddu ka adagoo ka daran xubban xagga jacaylka lilaahi alla ay jecel yihiin laakiin muminiinta ayaa alle uga jacayl badan oo muminiintu tafsiirka hore marka la raacayna iyagu ilaahay iyo asnaamtii ay maxabada ka dhexaysiinayaan waxa weeye dee muminiinta ayaa ka maxabo badan oo maxabada muminiintu waa khaalis oo way badhax tiran tahay tooduna waa badxan tahay tafsiirka dambe haddii la qaate ah inaanay jeclaynba ilaahayoo ay asnaamtooduun jecel yihiinna macnuhu wuxuu noqonayaa muminiinta ayaa ilaahay uga jacayl badan oo jacaylkoodu uu ka badan yahay jacaylka ay gaaladu u hayaan asnaamta waxa ka weyn ka muminiintu alla ay u hayaan alla waxau ihi walow yaraa haddii uu arki lahaa assaamicu ka maqlaya ama walow yaraa hadday arki lahaayeen aladiina dalamuu kuwan dulmiga falay laftoodu id wakti haddii ay arki lahaayeen yarawna ay arkayaan alcadaaba cadaabka aalimiintu xilligay cadaabka arkayaan haddii ay arki lahaayeen hee lacalimuu ana alquwata lilaah waxay ogaan lahaayeen awood alle inuu leeyahay jawaabku waa halkaas haddaad saamica tidhaahdana la ra'aa amran cadiiman jawaabka ka dhig oo wuxuu noqon walow yaraa haddii uu arki lahaa ay saamicu qofka wax maqlaya hadduu arki lahaa aladiina kuwii hadduu arki lahaa dalamuu dulmiga falay id wakti hadduu arki lahaa yarawna ay arkayaan alcadaaba cadaabka hee la ra'aa amran cadiiman walee arin weyn buu arki lahaa waayo ana alquwata lina alquwata ku cileh waa sababtii waayo ana alquwa lina alquwa waayo awoodu lilaah alle ayay u sugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed awood oo dhan allah iska leh wixii ka soo hadhay waa wax fudud iyo wa ana allaha walina allaha waayo alleh shadiidulcadaabi cadaabkiisu waa miduu daran yahay id wakti hadday arki lahaayeen iddaa hore ka bedel soo may ahayn walow yara aladiina dalamuu dalamadii hadday arki lahaayeen id wakti iddaasun ka bedelo waxaa taa id tabara'a id wakti hadday arki lahaayeen waktigaasoo tabara'a ay ka beri noqdeen aladiina tubicuu kuwii la raacay min aladiina tabacuu kuwii raacay ay ka beri noqdeen walxaalna ay ka beri noqdeen ra'ow ay arkeen alcadaaba cadaabkii oo wataqaacat ay ka googo'day bihim ay canhum iyaga al asbaabu sababihii lagu xidhiidhayoo dhanna ay ka googo'een hadday arki lahaayeen hee lara'w amran cadiiman walee arrin weyn bay arki lahaayeen wey bihim waxaa ku bannaan in laga dhigo bimacnaa can oo wataqaacat bihim ay canhum iyaga ay ka go'day sababtii lagu xidhiidhi lahaa ila waxa weeyaan maalinta falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun qaraabo iyo xigto iyo xidid iyo dhowaansho toona ma jiro iimaan mooye markaa bihim ay canhum ama ba'da sideeda u daayo sababiye ka dhig oo waxaad tidhaahdaa oo wataqaacat ay googo'day bihim bisababi kufrihim gaalnimadooda darteed ay ku go'day al asbaabu sababihii lagu xidhiidhayo o dhan oo waxu soo hadhayba aanu jirin wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii itabacuu raacay ee matbuuciinta dabagalay waxay yidhaahdeen iyagoo calaacalaya low anna lanaa waxa laga dhigay ilan way odhan doonaane inay yidhaahdeen buuqaalo waa ficil maadi waayo waa litaxaquqi lwuquuc dhicidiisa ayaa dhaba oon dheeldheel iyo dhalanteed ku jirin oo waxaa la yidhaha umuurta aakhiro marka maadi laga cabiro wax dhacay oo kale waxaa loo jeedaa dhicidiisaa la hubaa oon waxa weeyaan madmadow ku jirin marka kaanamaa inuu dhacay oo kale weeye wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii itabacuu raaci low anna lanaa karra alla miyay noo sugnaata celini oo dee fanatabara aanu ka beri noqonno minhum iyaga eh kamaa tabara'uu siday nooga beri noqdeen minaa annaga kadaalika sidaasoo kale ayaa yuriihim ullah yacni sidaa uu u tusay arrimaha oo kale ayaa yuriihim uu tusayaa allaahu alle acmaalahum camaladooda uu tusayaa xasanaatin xaal ay yihiin camalladaasi qoomamo calayhim korkooda qoomamo iyo muruga ku ah wamaa hum manay ahaanin bikhaarijiina kuwii ka baxaya min annaari naarta oo waa ku waarayaan yaa ayuha annaasu kuluu mima fi lardi xalaala ayiba walaa tattabicuu yaa ayuha annaasu dadkiiow kuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna fi lardi arlada dhexdeeda ku sugnaa xalaalan xalaalka cuna xalaashaasoo ayiban wanaagsan oo walaa tatabicuu haraacina khuduwaati shayطaani shaydaanka raadadkiisa iyo tallaabooyinkiisa ha raacraacina waayo inahu shayطaanku lakum idinka waxa uu idin yahay caduwun cadow buu idin yahay cadowgaasoo mubiinun ay bayinu lcadaawa cadaawadiisu ay cad tahay oon cad saaray inamaa yaamurukum waxa uu idin farayaa un shayطaan wax kale maahe bisuu'i xumaan iyo dembi iyo walfaxshaa tafool xumada badan oo suu iyo faxshaa labaduba waa dunuubtii eh faxshaaga waxaa lagu fasiraa dunuubta aad u sii foosha xun leh ilan waa kala fool xun yihiine iyo wa an taquuluu inaad tidhaahdaan buu idin farayaa cala allaahi alla aad ka tidhaahdaan maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn aqoon la-aan iyo jaahilnimo alla in adugu been abuurataan waidaa qiila marka lagu idhaahdo lahum iyaga itabicuu raaca maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiya raaca marka lagu idhaa qaaluu waxay odhanayaan bal iska daa raaci mayne waa idraab ibtaali ah oo bal idraabkeedu marna waa intiqaal min qisa ilaa qisa oo hadalka hore ka soo guuro kanu soo guur iyadoon la ibtaalin marna waa idraab ibtaaliyahoo hadalkaa hore ka kac oo kan qaado weeye marka waxay idhahdeen bal iska daa raaci mayne natabicu waxaanu raacaynaa maakii baanu raacaynaa alfaynaa aanu ku soo gaadhnay calayhi maaga aabbaa'anaa aabbayaashayo waxaanu hellay aabbayaashayoo samaynayo onu ku soo gaadhnay kaasaanu raacaynaa alla waxau yidhi awalow kaana ay ayatabicuunahum usoo qadar oo miyay iska raacayaan walow kaana haba ahaadaan aabbaa'ahum aabbayaashoode laa yacqiluuna kuwa aan garanayn shay-a waxba oo walaa yahtaduuna aan hanoonayn xataa aabbayaashooda haddaanay caqli iyo garaad lahayn miyay iska dabagelayaan miyaanay ka baydhaynba wamahalu ladiina kafaruu ay wamahalu daaci ladiina kafaruu kuwii gaaloobay ka u yeedhayay ilaliimaani iimaan ugu yeedhaya tilmaantiisa iyo mahalkiisu waxa weeye ka mahali ladii sida kii oo kale kaasoo yanciqu qaylinaya bimaa wax ku qaylinaya oo u dhawaaqaya waxaasoo laa yasmacu aan maqlayn ilaa ducaaan yeedhma mooyaane iyo wanidaaan dhawaaq dheer qaylo baxase mooye wax kale aan ka fahmayn somon mubtade khabarkiisii maxduuf yahay ka dhig hum iyagu kuwaasi gaalada ihi somon kuwa dhagalo weeye oo xaqa ka dhagala wax kale waa maqlayaan bukmun oo afla oo xaqa ka afla oon ku hadlayn waxa kale baatilka waa ku hadlayaane cumyun oo indhala oo xaqa ka indhala oon arkayn waxa kale waa arkayaane oo fa hum iyagu laa yacqiluuna ma garanayaanoo waxba fahmi maayaanoo kuwa caqli leh may ahaanin aayaadkan waxa ku sugan wujuubu akli اlxalaal wاliqtisaari ilayhi wain kaana qaliila ruuxu inay waajib ku tahay xalaal miirad inuu noqdo calooshiisa waxa uu gelinayaa xalaal inuu noqdo oo iyada uu ku gaabsado oo meel kale aanu uga tallaabin haba yaraatee qanaaco uu ku yeesho xalaasha oo ilaahay subxaanahu wa tacaala muminiinta ama dadka oo dhan guud ahaan wuxuu amray kuluu mima fi lardi xalaala ayiba xalaal wanaagsan cuna alxalaalu maa axalahu llah walxaraamu maa xaramahu llah xalaali waa wixii alla xila- xalaaleeyey xaaraanina wuxuu alla xarimay weeye dadka qaarkood waxay u yaqaanaan alxalaalu maa xalla bilyad xalaali waa wixii gacanta soo gaadha xaaraanina waa waxaad gaadhi weydo laakiin xaqiiqadu waxa ay tahay alxalaalu maa axalahu llah walxaraamu maa xaramahu llah waxaa aayaadka ku sugan wujuubu ijtinaabi khaطawaati shayطaan waاtikhaadihi caduwa waajibnimada ay waajib tahay in shaydaanka tallaabooyinkiisa laga dheeraado in loo dhowaan cadowna laga yeesho ilan cadow buu ino- inoo yaho waa lainooga digaya walaa tattabicuu khuuwaati shayaan inahu lakum caduw mubiin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan qubxu maa yamuru bihi shayaan foolxumada shaydaan wuxuu dadka amraayo inamaa yamurukum bisuu wlfaxshaa waxaa kaloo ku sugan xurmatu taqliidi lacma xaaraannimada ay xaaraan tahay kudayashada indhahala kudayashada indhahali waa maxay aabbahay baan ka soo gaadhay ama awowgey marka waxaa ka mida min mawruuhaati iljaahiliya waxa jaahiliyadii hore laga soo gaadhay waxaa ka mid a dadka qaarkood inay yidhaahdaan marka diin loo sheego may may waxaan maanaan aqoon oo inaad aduu sii taqaano yaa shardi ka dhigay yacni waxaan inaanad arki jirin yaa shardi kaaga dhigay haddaanad arki jirin dee adaan cilmi u lahayn marka ma aha inay caado noqoto innaa wajadnaa aabbaa'ana aabbayaashayaanu ka soo gaadhnay waa caadadii lagu yaqaanay gaaladii hore carbeed ee mushrikiinta ahayd iyo kuwii la midka ahaa marka muslimiintu waa inay ka digtoonaadaan marka daliil loo sheego ilmahaaga yaree sabigana ha noqdee ha odhan waxaan maan arki jirin ee hadduu xaq yahay qaado waayo isagu ha yaraado laakiin xaqaa ka weyn waxaa ka da'weyn oo ka sarreeya waa aayadda uu akhriyayo ama xadiidka uu akhriyaayo ee nabiga ka sugnaaday sal allahu alayhi wasalam marka dee nimankani marka la yidhaahdo ittabicu maa anzala allah maxay odhanayeen bal natabicu maa alfayna calayhi aabaa'ana raaci mayno marka taqliidka indhahala iyo kudayashada aan daliilka lahayni waa waxyaabaha dadka diinta ka duwa ee dhaxalsiiya inay xaqi qaadan waayaan dad fara badan maxaa xaqa ka hortaagan hore umaanaan arki jirinoo caado umaanaan lahayn dee yaa ku yidhi aduu caado u noqo cilmi baa lagu weydiiyey iyo sharci ah waxaa kaloo ku sugan darbu lmaali lilkufaar bilancaami alatii laa tafhamu min alkalaami ila ducaaa wanidaaa gaalada waxaa lagu tusaaleeyey xoolaha ninka raacaya xoolo jirkii markuu u dhawaaqayo ama u heesayo ama hadal uu sheegayo aan dhawaq mooye dhagahooda kusoo dhacaya wax kale aan ka fahmay oo ruuxa xoolaha wadaa dee xoolaha uu u dhawaaqayo xoolahaasi dhawaq mooye dee wax kale ka fahmi maayaan waxaa xoolaha la mida loo dhawaaqayo gaalada marka iimaanka loogu yeedhayo waxaa loogu yeedhaya aan ka fahmayn waxba ilaa maqal iyo dhawaaq dheer mooyaane waayo dee ilaahay baa sheegoo yidhi summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun way indhalaa yihiin oo dhagalaa yihiin oo aflaa yihiin oo xoolahay la mid yihiin inhum ilaa kalancaami bal hum adal waa xooloo kalea la yidhi bal iyagaa ka baadinimo badan waayo xooluhu dee wixii loo abuuray waa laga helay laakiin iyaga waa laga waayey marka wamahalu ladiina kafaruu kamaali ladii yanciqu bima laa yasmacu ilaa ducaaa wanidaaan xoolaha loo dhawaaqayo ayaa waxaa lagu matelay gaalada diinta loogu yeedhayo oo gaaladan diinta ka dhagabeeshee ka afbeeshee ka indhabeeshay waxay la mid yihiin yeedhmadaa diinta xaggeeda loogu yeedhayo waa sida xoolaha ninka jiraya la socda uu dhawaaqayo oo waxba ka fahmi maayaan caqliga loo diiday ee laa yacqiluuna shayan walaa yahtaduun waa caqlu rushdi watawfiiq waa caqligay wax ku garan lahaayeen ay ku hanooni lahaayeen ama khayrka lagu waafajin lahaa laakiin caqligii manaatu takliif ma aha oo dee ma waallo oo marfuuculqalam ma aha oo maskaxdii iyo maankii lagama qaadin way miyir qabaan laakiin caqligii markay alle ku garan waayeen ka loo diidayaa waxa weeye kay ku hanoon lahaa ku hanooni lahaayeen waana kay hadhow ku calaacalayaan low kunaa nasmac ow nacqil marka caqli waa leeyihiin oo ma waalla laakiin caqligooda markay alle ku garan waayeen dee la-aanoo kale weeyaan la-aantaa dhaanta melihibaa dhaantaba alla waxau ihi yaa ayuha naasu dadkiiyow kuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna fi lardi arada dhexdeeda ku sugnaa xalaalan xalaal ka cuna xalaashaasoo ayiban wanaagsan xalaal wanaagsan un ka cuno oo xaaraanta iska xakameeya oo walaa tattabicuu ha raacina khuuwaati shayaan shaydaanka raadadkiisa iyo tallaabooyinkiisa ha dabagelina waayo inahu shayطaanku lakum idinka wuxuu idin ahaaday caduwun cadow cadowgaasoo mubiinun cadaawadiisu ay caddahay inamaa ya'murukum wuxuu idin farayaa un shayطaan bisuu'i xumaan iyo dembi iyo wlfaxshaa tafoolxumada badan ayuu idin amraya iyo wa an taquuluu inaad ka tidhaahdaan cala allaahi alle maa laa taclamuuna waxaydaan garanayn waidaa qiila lahum marka lagu yidhaahdo nimankaa itabicuu raaca maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey qaaluu waxay odhanayaan bal iska daa raaci mayna kaase natabicu waxaanu raacaynaa maa kii alfaynaa aanu ku soo gaadhnay calayhi maaga aabbaa'ana aabbayaashayo waxaanu aabbayaashayo ku soo gaadhnay ayaanu raacaynaa awalow kaana ay ayatabicuunahum oo miyay aabbayaashood iska dabagelayaan oo raacayaan walow kaana haba ahaadaane aabbaa'uhum aabbayaashood laa yacqiluuna kuwa aan garanayn shay-a waxba walaa yahtaduuna aan hanuunayn wamahalu ladiina kafaruu ay wamahalu daaci ladiina kafaruu kuwii gaaloobay ka u yeedhaya mahalkiisu waxa uu yahay ilaliimaani iimaanka ugu yeedhaya gaalada ka iimaanka ugu yeedhaya tusaalihiisu waxa uu yahay kamahali ladii sida kii oo kale kaasoo yanciqu qaylinaya oo bimaa wax ku qaylinaya ama u qaylinaya waxaasoo laa yasmacu aan maqlayn ilaa ducaa'an yeedhma mooyaane iyo wanidaa'an dhawaaq dheer niduhu waa sawdka rafiica ee sarreeya macnaha kan gaalada ugu yeedhaya xaqu wuxuu la mid yahay ninka xoolaha u dhawaaqaya oo sida xoolahaasi dhawaqa qofkan aanay u fahmayn ayaa gaaladanna dacwadan iimaanka aanay u fahmayn oo uga dhegalaayihiin somon ay hum iyagu gaaladu somon kuwa dhagala weeyi bukmun oo afla cumyun oo indhala oo fahum iyagu laa yacqiluuna waxba garan maayaan oo fahmi maayaan yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow kuluu cuna min ayibaati maa shaykiisa wanaagsan cuna kaasoo rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay shay kiisa wan wanaagsan ee ayibaadka ah cuna aanu idinku arsaaqnay oo washkuruu lilaah ilaahayna u mahadnaqa in kuntum haddaa ahaateen iyaahu alla tacbuduuna kuwa caabudaya inamaa xarama waxa uu xarimay uun rabbi calaykum korkiinna waxa uu ka xarimay almaytata bakhtiga iyo wadama dhiigga iyo walaxma alkhinziiri doofaarka hilibkiisa iyo wamaakii uhilla loo gowracay bihi maaga ligayr illaahi alla cidaan ahayn ihlaalku ama istihlaalku waa dhawaqa markaa loogu dhawaaqay macnaha magacan magacii alla ahayn loo qabto cid aan alla ahayn loola niyooday oo loo gowracay weeye haddaba faman idura ka loo dhibaato geliyo bakhtigaas iyo waxyaabahaas ka loo dhibaato geliyo hayra baaqin ku iska doonaya mid aan ahayn xaal uu yahay iyo walaa caadin mid xadgudbayana aanu ahayn macnaha qofka ay daruura u qabato inuu meytadii iyo bakhtigii cuno isagoo aan isagu iska jeclaysanayn daruuro la'aan ama aan ku xadgudbayn hee falaa ima dembi ma ahanin calayhi korkiisa waayo ina allaha alleh afuurunkii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariis badan aayaadkanna waxa ku sugan awalan takraaru wujuubi alabi alxalaali liahmiyati waxa mar labaad lagu soo celiyey xalaal dalab iyo xalaal doon in la noqdo muhimadda ay leedahay darteed saynu hore usoo tilmaanayna laa yuxallil walaa yuxarimu ila allah waxa wax xalaaleeya waxna xarima waa allah rasuulkiisuna sala allahu calayhi wasalam wixii loo waxyoode lagu soo dejiyey ayuu ku taxriimin karaa marka yani waxaa lagu soo celiyay aklulxalaalkii waxaa kaloo aayaadkan ku sugan muxaramaadka inay ka mid yihiin waxyaabahan la taxay yacni kuma koobna intan oo dee nusuusta kalea tilmaantay muxaramaad kale aayadda waxaa lagu sheegay waxyaabaha muxaramka ah baktigii baa ka mid ah oo yacni wixii baktiyey ee macnaha baktiga aan birsolin ee aan si fiican dee loo gowracinta magaca alle loo qabtay waxaa kaloo la xukuna baktiga wixii ilaahay khayrkii loo qalayna waa bakti muu baktiyinoo waa la gowracay laakiin mar haddaan alle magaciisa lagu qalin oon alle dartii loo gowracin baktigii buu la mid yahay waa xaaraan markaa gowracu dee waa cibaado fasalli lirabbika wanxar wankan sheekh hebel baan usoo qabtoon u qalayaa waa shirki ma bannaana waayo ilaaha aada u tukanaysa ayaa wax loo gowracaa oo magaciisa lagu qalaa suurat lkawhar inaa catain soo ma wada xafidsanin bal waxaad u fiirsataa fasalli lirabbika wanxar aayadda labada jumlay ka koobantahy maxay kale yihiin jumlada hore fasalli lirabbik rabbigaa u tuko miyaad cid kale u tukan kartaa wanxar isaga keligii waxu gowrac oo marka geel iyo waxaa la midkaa la dhuundhabayo ama arig iyo waxaa la midkaa la gowracayo dee ilaahay u gowrac baa lagu yidhi kaad u tukatay waxna u gowrac man dabaxa ligayr illaahi faqad ashrak marka yacni ilaahay hayrkii in wax loo qaloo loo gowraco loogu dhawaadajinayo insi wuxuu doona ha noqdee dee waa shirki marka bakti baanu noqonaya magaca allaa lagu gowracayaa ilaahay dartii baana loo qalaya marka ama aduu cun ama sadaqadaysoo la bax sidaa doonto ka yeel laakiin xalaal si uu kuugu noqdo alla dartii u gowrac magaciisana ku qal wadama waa dhiiggii dareeraha ahaa maha kii jaamidka ayee fadhiyey qul laa ajidu fii ma uuxiya ilaya muxaraman calaa aacimin yacamhu ila an yakuuna meytatan aw daman masfuuxan aayaddaasa lagu caddeeyey waa dhiigga qulqulayae shubmayae masfuuxa ah ka xaaraantii laakiin dhiiggii fadhiyey sida beerkii iyo beeryartii oo kale de waa dhiig fadhiya waana xalaalo waynu karsanaa rasuulkuna sal lahu alayh wasalam waxa ui uxilla lanaa meytataani wadamaani waxaa naloo xalaaleeyey laba meyd ama laba bakti iyo laba dhiig faama almeytataan fasamaku waljaraad labada meyto ee laynoo xalaaleeyey waa maxay kalluunki iyo ayaxii yani iyagoo bakti oo dhintoo soo baxay amaad ayaad iska cunaysaa wa ama adamaani falkabidu waixaal labada dhiig ee la baneeyena waa maxay waa beerkii iyo beeryartii waa dhiig fadhiya haddana waa xalaalo dee wataa la karsanayo la cunaayo marka wadama waa kii shubmayee dareerayey walaxma alkhinziiri doofaarka ma hilibkiisa mooye xubnihiisa kale ma xalaalbaa may waxa loo cabiruun hilibku dee waa waxa haalibkaee faraha badan leh laakiin kulligiibaa wada xaaraana oo xalaal ma leh wamaa uhilla ligayr illaah wax alla wixii ilaahay hayrkii loo gowracaa waa xaaraan faman idura hayra baaqin walaa caadin halkaa waxaa laga qaadanayaa qofka ay daruura u qabato naftii way u bannaan tahay oo qaacidada fiqigee la yidhaahdo addaruuratu tubiixu lmaxduuraat daruuradu xaaraantay bannaysaa halkanaa laga qaatay oo baktigu isagoo xaaraan ahaa nafi hadday kuu qabato waxa laguu baneeyey inaad ku badbaadiso naftaada oo faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa ima calayh laakiin waxaa laga qaadanayaa hayra baaqin walaa caadin addaruuratu tuqadaru biqadariha oo faman idura waa adaruuratu tubiixu lmaxduuraat ayra baaqin walaa caadinna waa adaruuratu tuqadaru biqadariha labadaa qaacidee fiqiga aba halkaasa laga fahmo o laga qaata oo hayra baaqin walaa caadin lama ogola dee baktigii inaad aayarba intaad iska jeclaato ka dharagtood caloosha ka buuxiso laakiin maxaa laguu baneeyey qadarka naftaadu ku badbaadayso bas naftaada markaad badbaadiso ka dhaqaaq laakiin isagiiba haddaad iska dul fadhiisatood jeclaatood ka dharagtood ku celceliso dee waa xaaraan marka hayra baaqin yani waxa weeyaan midaan iska jeclaanayn oo de wixii aan isagu iska doonayn daruura la-aan walaa caadinna midaan ku xadgudbaynoo qadarkii daruurada aan dhaafinayn intuu ku badbaadayey culimmadu waxay idhaahdaan yacni rukaska noocan oo kale ah qofka socotada ah ee waxa weeyaan isagoo laakiin safarkiisu macsiyo ahaa uma bannaano ruksadaa inuu helo ilan raxmad weeyaan xaqna uma leh mar haddii safarkiisuba safar macsiyo ahaa ruksadaasi uma bannaana yidhaahdeen waxaanay kala qaadaan caasin bisafarihi iyo caasin fii safarihi caasin fii safarihi safarkiisu safar macsiye mu ahayne aacu ahaayo ama safar mubaaxa laakiin safarka dhexdiisii unbuu ku dambaabay waa caasin fii safarihi kaasi wuu cuni karaa laakiin caasin bisafarihi waa bisababi safarihi ka socotada uu galayba dembi iyo macsiyo u socdaalay isaga ruksadaa looma banayn oo xaqba dee uma leh wuxuu u socdaaba dee waa dembi iyo macsiyo alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo ukuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay kiisa wa wanaagsan ee xalaasha a cuna oo washkuruu u mahadnaqa lilaahi alla u mahadnaqa in kuntum haddaa ahaateen iyaahu alle keligii tacbuduuna kuwa caabudaya inamaa xarama waxa uu xarimay uun alleh calaykum korkiina uu ka xarimay almaytata baktigii iyo wadama dhiiggii iyo walaxma alkhinziiri doofaarka hilibkiisii iyo wamaakii uhilla loo gowracay ama loogu dhawaaqay bihi maaga ligayr illaahi alla ayrkii yani ilaahay ayrkii kii loo gowracay haddaba faman idura qofka loo dhibaato geliyee daruura ay u qabato muxaramaadkan loo diiday hayra baaqin mid iska doonaya ayrkii xaal u yahay oo aanu iska jeclaysanayn daruura la'aan walaa caadin mid xadgudbayana ayrkii u yahay macnaha isagoon isagu iska jeclaysanayn daruura la'aan sidoo kale xadkii iyo qadarkii daruuradana aan ka gudbayn ka isagoo sidaasa loo dhibaato geliyo falaa itma calayhi dambi masaara inuu markaa naftiisii ku badbaadiyo waayo in allaha alla afuurunkii dambi dhaafis badan weeyaan raxiimuna addoommadiisa u naxariista ina aladiina kuwa yaktumuuna qarinaaya maa anzala allahu ilaahay waxa uu soo dejiyey oo min alkitaabi kitaabkii ah oo wayashtaruuna ku iibsanaya oo ku bedelanaya bihi kitaabka amanan lacag qaliilan oo yar ulaa'ika kuwaasi maa yaakuluuna ku cuni maayaan fii butuunihim caloolahooda ila naara naar mooye wax kale ku cuni maayaan oo walaa yukalimuhum allah ilaahayna la hadli maayo hadal naxariis iyo farxad leh yowma alqiyaamati maalinta qiyaame hadal hanjabaad iyo cadaaba wuu kula hadli qaala khsaw fiiha walaa tukalimuun kun libdha naartoo juuqaya odhanina waa kaka odhanaya alleh oo walaa yusakiihim daahirin maayo oo waxa weeyaan xumaantiyo balaayaday ku jiraan ka daahirin maayo walahum waxaanay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimunay mulimun xanuujiya ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa ishtarow iibsaday addalaalata baadidii bilhudaa hanuunku soo iibsaday badu mar walba waxay gelaysaa matruuga sida asalka ah walcadaaba cadaabkiina ku doorsaday bilmakfirati dembi dhaaf famaa asbarahum cala annaar alla naarta maxaa uga adkaysi badan waa tacajubiya oo maada tacajubiyada waxaa lagu macneeyaa nakiro mawsuufe ee waxaad tidhaahdaa famaa ay shayun cadiimun ba shay weyn ba asbarahum ku sabirsiiye cala naari naarta shay weyn ayaa ku sabir badnaysiiye naarta waa maada marka tacajubiyadii laga dhigo haddaad ka dhigto istifaamiyana waxaad tidhaahdaa un famaa asbarahum oo maxaa ku sabirsiiye cala naari naarta waa yaabe waa macno tacajub oo xataa istifaamtu tacajub bay xambaarsan tahay alla waxa u ihi daalik cadaabkaasi lasoo sheegay oo naarta iyo hadal la-aanta iyo tahaaro la-aanta iyo balaayadaa ku habsatay daalika cadaabkaa lasoo sheegay xaasilun wuxuu ugu xasiloo ugu dhacayaa biana allaha bisababi ana allaha in alle nazala uu soo dejiyey sababteedu ugu dhacay alkitaaba kitaabkii bilxaqi xaqu ku soo dejiyey oo macnaha waayo dee kitaabkii uu xaqa ku soo dejiyey ka baydheen xaqii ku jirayna ay qariyeen iyagoo arkayoo og sidaasaa lagu cadaabay waina aladiina kuwii baa alla yihi ikhtalafuu isku khilaafay fi lkitaabi kitaabka la fii shiqaaqin khilaaf bay ku sugan yihiin baciidin fog oo xaqa iyo ehelkiisa ay ka dheeriyiin oo aanay u dhoweyn aayaadkanna waxaa lagu soo celceliyey muhimadda uu leeyahay darteed takraaru taxriimi kitmaan ilcilmi wa bayaanu cuquubati waxaa mar labaad lagu soo celiyey xaaraantinimada la xaaraantinimeeyey xaqa iyo cilmiga cad in la qariyo caad la saaro iyo cadaynta la cadeeyo cuquubada ka dhalanaysa in aladiina yaktumuuna maa anzla allah min alkitaabi wayashtaruuna bihi amana qaliila waxaana arintaasi ay koobsanaysaa alkitaab marna waxaa laga dhigayaa jinsulkitaab oo kutubtii lasoo dejiye oo dhan hadday towraat tahay hadday injiil tahay hadday furqaanteenna tahay kulligood marna waxaa lala hadlayaa nimankan ahlulkitaabka ah ee tilmaamihii nebi moxamed ay ku yaqaaneen ee towraad ku yaalay qariyey ayaa lagula hadlayaa cid kastoo xaqa qarisana macnaha iyo hadalkaasi waa ku rumoobaya waxaa la tilmaamay inay arinta noocaasa dee cadaab iyo cuquubo ku muteen famaa asbarahum cala naar waa lala yaabayaa naar u adkaysi badana maxaa waxaa u sababay ee ay u samaynayeen waxaa la tilmaamay kuwa kitaabka isku khilaafay khilaaf fog inay ku sugan yihiin walidaalik yacni diinta in la kala geeyo la kala kaxeeyo ninba qaybuu qaato laysku khilaafo dhexdeedu wax xaaraan wax bannaan ma aha waayo yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa islaamka in la wada qaato la wada galo ayaa layna amray laakiin in la qaybqaybiyo waa caadadii ahlukitaabka iyo nimankii yahuudiya nasaara waa in laga fogaada marka kitaabkan dambena waa sidii oo kale ama caan baa laga dhigaya jinsulkutub ama waxaa loo jeedaa nimanka ahlukitaabka kitaabkoodii alla waxau ihi in aladiina kuwa yaktumuuna qarinaya maa anzla allahu alla wuxuu soo dejiyo min alkitaabi kitaabkii ah oo wayashtaruuna ku bedelanaya bihi kitaabkaasi amanan qiimo qaliilan yar kitaabkaa siisanaya oo ku doorsanaya qiimo adduunyo yar adduunyao dhan baa yar maaha macnuhu wax badan haddii la siiyo wuu siisan karaaye adduunyadu intay ka tiro leeg tahay baaba qaliil ah oon qiimo lahayn alla waxau ihi ulaaika kuwaasi maa yaakuluuna kuma cunayaan fii butuunihim caloolahooda ila naara naar mooyaane waxaa la tilmaamay naarta lafteedii inay calooshooda ku gurayaan waayo waxana ay samaynayaan baa sababtii naarta ah marka maadaama sababtii naarta ay samaynayaan oo cidhibtoodu naar ay ku dambayn doonto waxaa laga dhigayba imika inay naar cunayaan waayo waa sababteedii walaa yukalimuhum allah ilaahayna la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame oo hadal naxariis la kula hadli maayo oo walaa yusakiihim aahirin maayo walahum waxayna leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mulimun xanuujiya ulaaika kuwaasi aladiina waa kuwii ishtarow iibsaday adalaalata baadida bilhudaa hanuunku iibsadoo ku bedeshay walcadaaba cadaabkana ku bedeshay bilmakfirati dembidhaaf ku bedeshay oo macnaha cadaabkii qaatay dembidhaafkiina ka tegey baadidii qaatay hanuunkiina ka dhaqaaqay haddaba famaa asbarahum cala annaar famaa ay shayun cadiimun shay weynbaa asbarahum ku sabirsiiyey cala naari naarta amaa famaa asbarahum maxaa ku sabir siiyey cala naari naarta waa yaabe u sabri ogaa u adkaysi ogaa naarta weeye waa lala yaabaya macnaha siday naar ugu adkaysanayaan ay ugu badheerayaan alla waxau ihi daalik tafsiir kalea halkan ku jiro in la yidhaha almru daalika mubtade iyo khabar almru arinkaa lasoo sheegay daalika kaa weeyi waa mubtade iyo khabar dhamaystiran oo muxuu sidaa u yahay biana allaha bisababi ana allaha nazla kitaab ilaahay inuu kitaabka soo dejiyey darteed ayaa arrinku sidaa u noqday ama daalika cadaabkaa lasoo sheegay waaqicun nimankan wuxuu ugu dhacayaa biana allaha bisababi ana allah in ilaahay nazala kitaaba kitaabka uu soo dejiyey sababteeda ayuu ugu dhacayaa bilxaqi xaqna uu ku soo dejiyey oo macnaha xaqii uu ilaahay soo dejiyey dee ay ka baydheen oo ay qariyeen taa darteed ayuu cadaabkaasi ugu dhacay ilan kitmaan bay sameeyeen alla waxau ihi waina aladiina kuwa ikhtalafuu isku khilaafay fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa kuwa isku khilaafayna lafii shiqaaqin khilaaf bay ku sugan yihiin khilaafkaasoo baciidin fog wallahu aclam